haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada london noogu soo diyaariyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo dhegaystayaal toddobaadkan aanu uga hadli doono oo shir ay ku yeesheen magaalada laster imaamyada iyo hogaamiyaasha masaajida magaaladaasi oo soomaaliduna ay ka mid yihiin waxaa barnaamijka marti ku aasha cabdiqaadir xuseen xasan oo loo yaqaano curwa kusoo dhowoa marka hore barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasala allah calaa moxamed wacala alih wasaxbi wasalam walaal khidwan adiga iyo bahda v o a waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku dhowaa khayr badan allah kusiiya waayahay ugu horeyn waxaan jecelahay bal inaad sharaxdo shirkii shalay idiisoo gebagaboobay bismillahi raxmaan raxiim walaal shalay waxaa xalay maqribkii ilaa cishaha inta udhexaysay waxaa ka dhacay kulan dad balaaran dad badan ay isugu yimaadeen oo ballaarnaa magaalada lester khaasatan masjidka alhuda ee xaafid st matthews ee waddanka new k kulankaas waxa uu runtii ka dhashay sidaa la socoto kadib markii bilowgii bartamihii bishan la dilay dhowr iyo tobankii bishan la dilay nin m b ahaa oo waddanka roog caddaa ka ahaa kaas oo asagoo sida la sheegay shaqaynayey dadkuna marka ay aada u ammaanayeen dhacdadaas dhacday laga wada xumaaday ayaa marka waxay dadka muslimiinta ah dareemeen inay yeelan karto dhacdo kow inay ka xun yihiin qofkaas sidaas loo dilay iyo sidoo kale inay ka imaan karto wax la yidhaahdo dhibaato kusoo noqon karta guud ahaan muslimiinta kulanka waxaa u yeeray oo isugu yeeray dadka oo qabanqaabinayay muasaso ka jirta magaalada lester oo la yidhaahdo muslim federation of muslim organizations oo aan muslimiinta soomaalida guud ahaanna aan qayb ka nahay saasaa marka masdalahuda loogu qabtay kulanka khayr badan la kusiiya waa gartay yaa kasoo qayb galay marka kulanka
saan sheegnay walaal waxaa kulanka u yeeray hay-addaas muslimiinta muslimiinta matasha ee magaalada lester dhanka soomaalida waxaa kasoo qayb galay kow imaamyada iyo culimada masaajida intoodii badneyd way joogeen saa la socota masaajid badan baa magaalada lester ku yaala intooda badneyd way joogeen imaamyada iyo culimada maamuleysay dhinaca kale waxaa magaalada ka jira ururo soomaaliyeed oo aada u qiimo badan ayaguna ururadaas dadkii mathalayay iyaguna way joogeen intooda badneyd sidoo kale magaalada waxaa ka jira dad odayaal oo muxtamiriin ah oo ayagana magaalada degan marka dhanka soomaalida intaas horta waa laga soo qayb galay dhanka kale waxaa joogay imaamyo kale oo masaajida kale ee muslimiinta ay hayaan ayagana way kasoo qayb galeen oo way joogeen kulanka intaas waa inta muslimiinta mathalaysay dhinaca kale waxaa kasoo qayb galay oo ayagana dadka xalay kulankay mid ka mid ahaa booliiska ninka haysta magaalada ninka loo magacaabay ama loo doortay waa dhaweyd boolice commissionerka ee magaalada robert matthews ninka la dhaho sidoo kale waxaa joogay qeybaha booliiska oo kala duwan sidoo kale waxaa joogay niman consularis ah oo ayagana maxaafadda ama magaalada deganaa dadkaasoo dhan waxaa marxalay kulankii ka dhacay masjid alhuda ayay kasoo wada qayb galeen sababtana waxay ahayd hay-addaas ayaa waxay codsatay in kulan la isugu yimaado si loo dhagaysto hadduu jiro wax dareen ah dilkaa ninkaa la dilay ee muslimiintu ay tabanayaan waayahay waa gartay inaad muujiseen dareenkiina sidaad uga xun tihiin dilkii xildhibaanka wax walwala oo idinku jira miyaa jiro oo ku saabsan in dhibaato arrintaas aad kala kulantaan
aada iyo aad ha ha awal baa horay walwal noo haystay soomaalidu dhowr waxbay kulansatay walaalsaa ula socoto dhinac waa muslimiin oo dee dad si gooniya loo taargad garaysto weeyo islamofobia soomaalidu waa madow oo dadka madow way ku jirtaa oo waa dhinac ayagana sida maxaan ku dhahaa io sheeg raysisnimada iyo wax lamid ah qayb baa kasoo gaartay dhinaca kalena waa dadka laga tira badan yahay ama la yidhaahdo ethnic minority-ga intaasba soomaalidu way kulansatay intaa marka dhib kastay oo hore inoo haystay oo arrimaha inoogu dhacayay ayaa waxaa ugu sii dheeraaday oo keenay welwalka iyo maxaan ku dhacaa walaaca in miidiyuhu laftigooda ninkii wax dilay ay yidhaahdeen asalkiisu wuxuu kasoo jeedaa soomaaliya taa marka waxay si gooni noogu abuurtay anagoo intaas awalba la lahayn in magaceeni la sheegay marka welwel iyo walaacbaa abuurmay dhihi kara arma anagoo intii hore la dhibtoon armaa si gooniya maadaamana loo magacaabay dhib kalena soo gaaraa waana ceebaha iyo mushaakilaadka runtii ay leeyihiin miidiyaha waddankan ka jira markaan wanaag samayno walaalow inta hadday ogolaato markaan wanaag samayno wax fiican samayno lamnoma la yiraahdo ninkaasi soomaaliyu kasoo jeeday laakiin xumaan markay dhacdo waxaa markiiba nala ku shaabadaynayaa taasoo runtii aada looga qayliyey keeni kartana dadka soomaliya dadka soomaalida waxaa intaa u dheer walaalle subaxii shaqaa la aadaa galaasyaa loo dareeraa jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada la aadaa waktigan waa waktiga uu markiiba maalintu ay yar tahay habeenkana uu dheer yahay waxaa suuragala qofkii inuu subax hore oo mugdiga guriga ka baxo kuna soo noqdo waqti dambe oo mugdiya waktiyadaas waxaa dhici karta marka dadka soomaalida inay dareemaan arma ayagoo labiskooda iyo kalarkooda iyo qaabkay u socdaan iyo sida loo magacaabay intaba ay keeni karto in target gooniya ama si gooniya loo ugaarsado weerarkaasaa jiray marka inaan la wadaagno dadka meesha madaxda ka ee booliiska iyo iyo iyo mas-uuliyiinta kale isugu timid waa garta sheekh curwa hogaamiyaasha muslimiinta ee meesha kasoo qayb galay iyo imaamyada ma la hadasheen mas-uuliyiinta magaalada iyo saraakiisha booliska oo dareenkaas ma u bandhigteen aad iyo aad aad iyo aad si fiican runtii xalay wuxuu ahaa annaga inaan muujino waxa aan qabno iyo welwalka nahayo ayaguna doorkooda waxay ahaa inayna dhegaystaan oo bal waxa aan sheeganayna dhegaystaan kadibna ay la yimaadaan qorshe iyo hab communitiga ama jaaliyadda guud ahaan khaasatan kuwa soomaalidan looga warqabo arrimahooda khaaska ah runtii intii ragga meesha ka wada hadashay ama booliiska ha ka socdaan ama consularada ha ka socdaan ama muasada erimo ha ka socdaan kulli waxaa la yiri waxaan diyaar u nahay idinla garab taagannahay wax alla wixii aad dareentaan inaad noo soo sheegtaan nasoo wargeliya waxaan ka qaban karna waa ka qabanaynaa dareenkiina la wadaaga runtii kulli waxaa la muujiyey dadkaa meesha isugu yimid in diyaar loo yahay wixii dhiba in si wada jir ah looga wada hortago waa gartay marka laga hadlayo lester waxay ka mid tahay magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah sida birmingham oo kale dhibaatooyinka muddooyinkii ugu dambeeyey magaaladiina ka jirayna waxaa ka mid ah weerarada dhinaca mindiyaha oo dhalinyarada soomaalida dhexdooda ay isu geysanayaan arrimahaas lafteeda ma looga hadlay shirka iyo sida looga hortegi karo si fiican walaal waa sax waa run saa u sheegtay way jiraan arrimaha sheegtay oo dhan inkastoo aysan gooni ku ahayn haddana marka loo fiiriyo tirada yarta iyo dhibka ka jira magaalada isma laha waa runta waa run waan sheegnay saan ku iriba hadaayayto waxaan walaac ka muujinay dhibabkii horoona haystay oo aada inoogu badnaa annaga markaasaa waxaa noogu darsamay dhibkan sida goonida qofka la yiri wuxuu kasoo jeeda asalkiisa soomaali marka waxaasoo dhan waxay ahayd waxyaalo runtii keenay inaan la wadaagno walaaca inaga haysta haddaan nahay guud ahaan soomaalida loona baahan yahay runtii dowladaha muasasaadkan mas-uulka ka ah howlahan inay u istaagaan sidii jaaliyadda nabadqabkeeda looga shaqayn lahaa waxay u baahan yihiin oo protection ama ilaalin ahna runtii loo siin lahaa iyaguna waxay ballan qaadeen wax alla wixii ay diyaar noola yihiin dhib ah inayna gara istaagayaan sidii looga hortegi lahaa annaguna waxaan sheegnay wax alloon la kulanno inaan usoo gudbin doono si jaaliyadda loo badbaadiyo dhibkana hay-adaha khuseeya loola wadaago si looga hortago waa gartay lester marka la eego guud ahaan masaajida ku yaalla imisay dhan yihiin soomaaliduse masaajida ay maamulaan ma la yaqaanaa tiradooda
guud ahaan waxaa la qiyaasaa inkastoo ixsaayaad rasmiya oo dowladda isoo saartay aysan jirin laakiin waxaa la sheegaa inta u dhexaysa dhowr iyo lixdan toddobaatan masaajid baa magaalada lester ku yaala intaas waxaa u dheer inta soomaalida sida goonida u maamusho ama ha gataan oo ayaga ha lahaadaan ama ha maamulaan oo ayaga gacantooda ha ku jirta waxaa weeye shan masjid ayay soomaalidu maamulaan oo runtii waxaa lagu tilmaamaa magaalada lester inay yihiin magaalada sida tacaawunka wax wada qabsiga isla shaqaynta tala wadaaga isu soo gurmadka waa meelaha ka tilmaaman runtii masaajida keliyana maahane guud ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee lasta degan runtii waxay ku ammaanan tahay sidaas inay tahay jaaliyad iska warqabta tala wadaag leh waxaa og tahay ood ka warqabtaa in xataa iska daa dhexdooda ah oo markay timaado aroosyada iyo dhimashada iyo tacsiyaha iyo waxaasoo dhan in laga wada qayb qaato waddanka waa garanaysaa marka wax la duugahayo ama wax dadkaa dhintaan kharash iyo dhaqaale iyo waxbaa loo baahan yahay cid kasta waxaa diyaar loola noqdaa in laga wada qayb galo aroos iskaashiga sidaasoo kale waa laga wada qeyb qaataa intaa kaliya kuma ekee laster waxay ku tahay runtii ammaan ku leedahay xataa dhibaatooyinka wadankii soomaaliya ka dhaca runtii waxay qeyb hormooda ka yihiin inay dadkii soomaaliyeed ee wadanka joogay ayagoo mu-asasaadka soomaaliyeed iyo masaajida iyo cuqaasha magaalada degan iskaashanaya in wixii tabrucaad oo wadanka xataa soomaaliya ka dhaca ayadoon lakala soocin wixii loo gurman karo haddii dhaqaale ahaan lahaydna looga gurmado intaa keliya maaha waxaan ognahay oo kale dhalinyar soomaaliyeed ee wax ku baratay magaalada laster inay xataa qeybka yihiin dibadhiska wadanka iyo maxaanku yidhaahdaa iyo sheeg wixii aqoon ay halkan kala kulmeen inay wadankii dib ugu celiyaan guud ahaan marka waxaas oo dhan waxay si gooni uga ammaanan dadka soomaaliyeed ee cuqaasha ah ee culimada ay hogaaminayaan maxaan ku dhahaa ra'yiga ah inay yihiin dad isku duuban markay arrimaha dhexdooda joogaan islamarkaana ka warqaba wixii tabar iyo taakuleyn ah wadankoodii ka dhacana si wadajiro loogu wada gurmado waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga aad baa umahadsantahay jazakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay sheekh cabdiqaadir xuseen xasan oo loo yaqaano curwa oo ka mid ah maamulka sare ee masjidka alhuda ee ku yaala magaalada laster inta mar kale aynu kulmi doonno haddii eebbaha wadda la hiidmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinlee nabad geliya